wararka ka imanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in xalay afar qof lagu dilay tuulada xaluula oo ka tirsan degmada warshiikha ee gobolkaasi ciidamada amniga ee gobolka ayaan weli si rasmi ah uga hadlin ujeedada dilkan hase yeeshee mid ka mid ah ehelada dadka la dilay ayaa v o a u sheegay in la tuhmayo aano qabiil sheekh daa'uud sheekh maxamed sheekh cabdiraxmaan celi waxauu ka mid yahay culammada deegaanka iyo ehelada qaar ka mid ah dadka goobta lagu dilay wariyaha v o a ee beledweyne xuseen xasan dhaqane ayuuna uga waramay sida ay wax u dhaceen
dadka hadda ku dhintay waxa waaye gabadhan maaragtay waxaa la dhahaa safiyo sheekh abuukar sheekh cabdiraxmaan sheekh maxamed sheekh cabdi celi waxa waaye maaragtay hooyadeed iyo iyo aabaheed waa kala tageen marka ayeeyey la jirta ayaamahan oo hooyada dhashay meeshaas iyadoo joogto weerar lasoo qaaday markaasay meel ay xoolo ku ilaashahayeenala weerar lagu soo qaada marka iidii waa la dilay gabadhii waxaa la dhimatay abtigeed xaaskiisii ou qabo abtigeedana dhalay a qabo iyo wiil waxaa la dhihi jiray iyada sangaabo maxamuud xuseena la dhihi jiray islaanta dhimatay gabartaana safiyo sheekh abukar sheekh cabdiraxmaana la yidhaah iyo sangaabadaas wiilay dhashay oo abtigana dhalay oo abukar iidow cali la yidhaaho haye ool qaangaar aanan ahayn oo laba iyo toban sano jiray sheekh daawud maxaa nooga sheegi kartaa dadka marxuumiinta ah inta qaangaarka ah dabeecadahooda iyo dhaqamada iyo siday dadka ku ahaayeen deegaanka haa maya waxa waaye gabadhan gabadhayni waaye gabar aada u fiican oo markay soo baxayso sideed iyo toban jir ah maaragtay haddii ilaahay kudmo oo aada u dabeeco wanaagsan oo dhaqan wanaagsan oo mustaqbal aada u wanaagsan leh marka haddii ilaahay kuu idmo islaanta xaaskaana waxay ahayd islaan awlaadeeda dhaqahayso xaaskeeda aada u jecel yahay maanta dhammaan isla joognay xaaska iyo cali maxamedaa la yidhaah aad iyo aad iyo aada uga korbeesnaa islaantiisa ka tagtay iyo wiilkaba marka wiilkana waa yarahay marka wiil aada u wanaagsan oo maaragtay ciddo aada ay u jecel yihiin oo ahay islaanta xaaskaana islaan aada u dabeecad wanaagsan maaragtay ummadda dhowrto dhibkeeda maaragtay laga nabad galayo u ahay marka xugun ilaahay un waxa waaye ay ku dhacdayaan lagu dilamahayn ayaga wax haba yaraadaane shaqaa kuma lahayn balaayadan marka dilkood dilkooda maxaa loo adeegsaday sheekh daawud dilko dilkooda waxaa loo adeegsaday xabado qoray marka waala xabadey maxaa loo malaynaya kula tahay qoyskaas oo aanan wax dhibaato ah sidaa sheegtay aanan ka qayb qaadanin waxa loo beegsaday maxay kula tahay aana qabiil waaye waxaad tihiin odayaashii iyo culimmadii deegaanka bal wax kaalin ah oo aad ka geli kartaan xaaladda deegaanka ka jirta ma jirtaa sheekh daawud hadda maantadan odayaalkii meeshii isugu yimiday oo dhan maaragtay waa isu keennay waana waadinay waana ka waaninay waxayna noo ballan qaadeen inaynan wax weerar qaadayn oo ay balaayadii la gejihay naga ballan qaadeen laakiin waxay laakiin waxay u baahan tahay in oo maaragtay la joogteeyay u baahan tahay makasta wallaahi waa maaragtay haddii ilaahay ku ilmo sida midda cadalaba loogu gurmado middaana in loogu gurmadaan aada u jecelnahay insha allahu tacaala kaasina wuxuu ahaa sheekh daa'uud sheekh maxamed sheekh cabdiraxmaan celi waxauna warramayay wariyaha v o a ee beledweyne xuseen xasan dhaqane